Xarunta tababarada caafimaadka ee United ayaa olole caafimaad oo isugu jira wacyigelin iyo daweyn ka sameeyay kaamka Xasan Qoraax oo ku yaala xaafada Kudimbo ee magaalada Beledweyne. Ololahan caafimaad ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyar ah kuwaasi oo isugu jira haween, caruur, odayaal islamarkaana ku nool kaamkaasi. Maamulaha xarunta tababarada caafimaadka ee United Diagnostic Centre Mukhtaar Axmed Cumar ayaa ka warbixiyay ololahan caafimaad ee ay sameeyeen iyo waxay uga leeyihiin.
United Diagnosis and Training Centre waxay booqataa kaamamka meel kasta ay ugu yaaliin degmada Beledweyne. kaamka ugu dambeeya aan booqanay Kutiimbo ku yaala kaam Xasan Qurux oo ahaay. waxaan uga tagnay dad danyar caafimaad u baahan weliba nadaafadooda ee aada u liidatay waxaan wadanay arday public health ah tala ka siisay hygiene-kooda sanitationkooda weliba soo bixiyey wixii loogu talagalay in qofka nadaafadiisa lagala taliyo waa wax aada muhiim u ah sab- sababtoo ah annadaafatu nisfu min aliimaan waa xadiis qayb ka mid a iimaanka barkiis waa sidaa awgeed united diagnosis and training center ee daawo keligeed ma bixinin ee waxay bixisay waxyaabaha agabka caafimaadka ay bixisay wayna sii wadi doontaa hadduu ilaah yiraahdo united ee, waxaa ka go-an mar walba na saaxiib la tahay dadka danta yar ee soomaaliyeed ee ku nool kaamamka inay u tagto mana ka daali doono hadduu ilaah yiraahdo ilaa laga waayo qof kaam degan ujeedka u sameynayay wuxuu ahaa ee, dadku waa dad danyar ah waa dad dayacan waa dad aan dowladoodii aana ka haysanin wax caafimaad ah waanan waxaan ana ka haysanin wax daryeel ah iska daa xitaa inay u tagaanay dhahaan nadaafadiina hagaajista bacaha biyay uga shubaan xitaa waxaa waaye dhibka ka jiro meelo banaana laskaga shubaa bacdii biyihii meesha iska tila rafaad badanaa lagala kulmaa wasaqaa galayso meeshii shubana inuu ka dilaaca laga yaabaa xanuuno badanaa imaan karo kaloorea imaan karo marka caqabadaas fara badanay leedahay sidaa awgeed marka united ma hilmaami doonto dadkaas way u tegi doontaa wayna ku laalaaba doontaa